أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafureebka qodobbadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo shaacisay in marinbadeed ay siinayso dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya xilli ay soo dhammaatay marin habaabintii riddada ay ku hayeen bulshada soomaaliyeed haddaba barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan falanqayn iyo warbixin arrimahaas aan ku eegi doonno qodobbadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah kulan ballaaran oo nabadoon cusub ay ku dooratay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada bokool oo ku soo dhammaaday deegaan hoostaga degmada xudur bayaan ka soo baxay kulankaasi iyo kelimaad kala duwan oo laga jeediyey faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale qodobbadeenna kale waxaa ka mid ah musuq maasuq badan oo hareeyey maamulka ashaadala dirirka ah ee puntland iyo hoggaamiyaha maamulkaasi oo qirtay warbixin ayaan idinkaga soo gudbin doonnaa qodobbadeenna kale waxaa ka mid noqon doona hadalhaynta baraha bulshada kulanka ka socda magaalada ankara xubintii cudwaanka yahuudda iyo wixii kale ee soo kordhaa ayaan faafreebka ka marnaan doonin suhayb iyo maahir ayaa barnaamijkaygala qaybgeli doonna anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo فافريبكا وراركا إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisabaad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku hormari doonnaa kooxda riddada soomaaliya ayaa shaacisay in marinbadeed ay siinayso dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya xilli ay soo dhammaatay marin habaabintii murtadiinta ay ku hayeen bulshada soomaaliyeed ee ku aadanaa in arrinkaasi ay ka soo horjeedaan oo ay diidan yihiin haddaba falanqayn ayaan ku samayn doonnaa kulammada ka soconaya magaalada ankara iyo sidoo kale riddada oo oggolaansho siinaysa etoobiya sidii ay u qaadan lahayd qayb ka mid a badda soomaaliya waxaan soo dhoweynayaa maxamed xasan alfaatix oo nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey haya maxamed bismillaah waad mahadsantaha faysal wararka ka imaanaya waddanka turkiga ayaa sheegaya in magaalada ankara ee caasimadda waddankaasi ka socdaan wadahadallo ay garweynan ka tahay xukuumadda dabadhilifka ee turkiga wadahadalladan waxay u dhexeeyeen kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashida etoobiya turkiga wuxuu doonayaa in dowladda etoobiya loo sharciyeeyo inay qaadato qeyb ka mid a biyaha dalka soomaaliya wadahadallada oo saacado badan qaatay ayaa la sheegay in dowladda xabashida etoobiya ay ku adkeysanayso inay hesho qeybo badan oo ka mid a badda soomaaliya murtad xasan garguurte waxaa laleeyahay wuxuu doonayaa inuu qalinka ku duugo wax ka xun kana caaqibo adkaan doona heshiiskii dhexmaray muuse biixi iyo abiy axmed kowdii janawari ee sanadkan labada kun afar labaatanka baraha bulshada ayaa si aad ah layskula dhexmarayaa khabarkan sheegaya in shirqool ummadda soomaaliyeed looga soo maleegayo gudaha wadanka turkiga warbaahintu waxay soo tabinaysaa in maanta duhurkii wadahadaladii bilowday ilaa iyo maanta gelinkii dambe ay soo gaareen mararka qaarna ay wadahadaladu adkaanayeen dowladda etoobiya ayaa la sheegay inay ganafa ku dhufatay qodobo ay soo jeedisay xukuumadda dabadhilifka turkiga oo ah in dekedo laga siiyo dalka soomaaliya turkigana oo dhabarka u rito dhismaha dekedahaas iyo wadooyinka laakiin etoobiya waxay sheegtay in ay dooneyso in marinka badda ee la siinaya iyadu ay lahaato milkiyadeeda wararku waxay intaas ku darayaan in saraakiisha xabashidu ay ku mintidayaan in la siiyo marin biyood laakiin aysan dooneynin in la siiyo deked iyagu ay wax kala dhoofsadaan waxna kala soo degaan taasna dhankooda macno weyn aysan ugu fadhin maadaama hadda ay haystaan degedaha wadanka jabuuti oo lacago canshuur adag ah laga qaado badeecadana ay kasoo dhoofsadaan kuwo kalena ay kala soo degaan dowladda riddada turkiga oo dhowaan lagu wareejiyay badda soomaaliya waxay dooneysaa in iyana badda ay qeyb ka siiso dowladda xabashida etoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dabadhilifka turkiga ayaa dhowaan sheegay in wadahadalada ka socda magaalada anqara ay noqon doonaan kuwo lagu soo gabagabeynayo waxa ugu yeeray khilaafka u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya isla markaasna wuxuu carabka ku adkeeyey in xabashidu ay marin biyood ka heli doonto badda soomaaliya arinkaas oo si aad ah ay durbadiiba kaga caroodeen shacabka soomaaliyeed kumanaa dhalinyaro ah ayaa baraha bulshada waxay kusoo qorayeen in haddii xasan gurguurta uu qalinka ugu duugo abiy axmed qaadashada badda soomaaliya uu la mid noqon doono muuse biixi waxaa la isweydiinayaa heshiiska ka dhacayo magaalada anqara ee muxuu kaga doon yahay heshiiskii hore uga dhacay adis ababa sida xaaraanta ah ee muuse biixi oo etoobiya ee ugu saxiixay biyaha soomaaliya tani ayaa ka duwan waxayna ka dhignaanaysaa in dowladda etoobiya kooxda ridada soomaaliya sharciyad ay u siisay qaadashada badda soomaaliya boqolaal sano kadib ayay tani saameyn yeelan doontaa oo etoobiya waxay maxaafisha dowliga ah kula gogortamaysaa in ay bad leedahay oo dowlad soomaaliya ka jirta oo la aqoonsan yahay ee u saxiixday in badda ay saameyn ku yeelato marinbiyoodna ay hesho arinta laga anfariirsan yahana waa midaas wasiiro ka tirsan kooxda ridada ayaa iyana si hordhaca u sheegay in etoobiya marinbadeed la siin doono saraakiisha kooxda ridada arrimaha rakiista ah oo ay ku andacunayaan waxaa kamid ah inay leeyihiin heshiisku waa heshiis ganacsi qaab ganacsi ayay badda etoobiya kaga faa'iideysanaysaa taas oo ah been abuur etoobiya haddii u baahan tahay marso ay wax kala soo degto waxna ka dhoofsato oo ganacsi ah waxay helaysaa kuwo kaga dhow xeebaha soomaaliya oo ah wadanka jabuuti oo kale dekedaha ku yaala waxaa kaloo ay hadda isticmaashaa dekeda ku yaala xeebaha lamu ee wadanka kenya marka damaca xabashidu intaas waa uu ka mugwan yahay bishii oktoobar ee sanadii labada kun saddex iyo labaatanki ayuuna abi axmed isagoo la hadlayay baarlamaanka wadankiisa wuxuu sheegay in waxa ay u baahan yihiin ay yihiin milkiyadda deked oo aysan doonaynin deked ganacsi oo iyagu ay dhistaan waxna ay kala soo degaan waxa uu yiri dadkeen waxay ka badan yihiin milyan kaas milyanne bad la-aan ma noqon doonaan indhaha warbaahinta iyo shacabka soomaalida ayaa kusii wada jeedo magaaladan qara halkaas oo saacadaha soo socda lagu saxiixi doono heshiis khiyaano ah oo xabashida etoobiya lagu siinayo badda soomaaliyeed waxaa kaloo la sheegayaa in wafdiga ka socda dowladda xabashida etoobiya ay ka meermeerayaan inay ka laabtaan heshiiskii hore ee ula galeen muuse biixi cabdi kaas oo dhigayey in etoobiyaanku saldhig badeed ay ka samaystaan xeebaha degmada zaylac kadibna halkaas dekado ay ka dhistaan marka etoobiyaanku waxay doonayaan in heshiiskii muuse biixina uusii shaqeeyo heshiis cusub oo badweynta hindiya ee xeebaha soomaaliya ay ku qaadanayaanna ay ka saxiixdaan xasan gurgurte damacoodana waa inay laba gacan ku qaataan badda soomaaliya wixii kusoo kordhana waan soo gudbin doonaa insha allah aad ayuu u mahadsan yahay maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa insha allahu tacaala hadba wixii macluumaadyo ah ee kasoo kordha qabarkan ee ka soo kordha qabarkan insha allahu tacaala wararkayaga iyo barnaamijteena kale ayaan idinkula socodsiin doonaa insha allah وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا waa hagaaga dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkuu idinkaga imaanayo waa andalus markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta maahir ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga waxaan ku bilaabi doonaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo shaacisay in ay marinbadeed siinayso etoobiya wasiirka warfaafinta ee xukuumadda muqdisho daa-uud aweys oo u warramay warbaahinta ingiriiska laga leeyahay ayaa sheegay in turkiga uu soo dadejiyey wejiga labaad ee shirka lagu xalaashanayo qayb ka mid ah badda soomaaliyeed shirkii hore ayaa ka qabsoomay dalka turkiga bilowgii julaydii ina dhaaftay waxaana loo ballansanaa in dib loogu laabto turkiga bilowga sebteembar ee fooda inagu soo haysa daawuud aweys ayaa ka dhawaajiyey in sababta shirka loo soo dadejiyey uu lahaa turkigu balse wararka xaqiiqada ah ayaa tibaaxaya in xasan sheikh uu codsaday dadejinta kulanka etoobiya iyo soomaaliya wasiirka turkiga hakan fidan ayaa dhowaan sheegay in khilaafka soomaaliya iyo etoobiya lagu soo afjari doono in xukuumadda muqdisho ogolaato bixinta qeyb ka mid ah badda soomaaliya turkiga ayaa u muuqda mid raba in uu damaca etoobiya u xalaaleeyo inkastoo xasan sheikh xukuumadda ankara u saxiixay heshiis toban sano ka hor oo sheegaya in turkigu ugu tagrifali karo xeebaha soomaalida sida uu doono dhanka somalilan waxaa ka hadlay kulanka maanta ee ankara wasiirka warfaafinta ee somalilan cali maxamed xasan kaasi oo sheegay in keliya soomaaliya rabto in iyadu ay heshiiska saxiixdo oo aanay dan ka lahayn badda arrintani waxay markhaati u tahay arrintii aanu in badan idiin sheegnay ee ahayd in dowladda muqdisho doonayso inay iyadu heshiiska saxiixdo waxaa sidaas yiri wasiirka warfaafinta ee somalilan haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa deni oo sheegay in maamulkiisuu ku xoogan yahay musuqa siciid cabdulaahi deni oo ah madaxa maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee puntland ayaa isaga oo xaflad ka hadlayey xaqiijiyey in maamulkiisa uu aad ugu xoogan yahay musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta murtadeni ayaa tilmaamay in qof kasta oo doonaya in uu ka mid noqdo xubnaha maamulka uu isaga madaxa u yahay uu ujeedkiisu yahay boobka hantida caamka ah saraakiisha iyo xubnaha maamulkiisu ka kooban yahay ayuu sheegay inay yihiin kuwo u soo shaqotagay inay dadka iyo dalka dhacaan dalka keliya ma ahane wuxuu sheegay xitaa in dibadda ay uga soo biiraan xubno doonaya boobka hantida dadweyne maamulada ashaadala dirarka ah ee ay saliibiyiintu dalka ka dhisteen ayaa caan ku ah musuqa iyo wax isdabamarinta marka laga soo tago boobka ay ku hayaan hantida danta guud waxay sidoo kale dhacaan hantida gaarka loo leeyahay haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda ukrain oo gacanta ku dhigtay boqolaal ciidamo murtasaqa ah oo ka soo jeeda shiishaan kuwaasi oo ka garab dagaalamayay ciidanka ruushka ciidankani ayaa gaaraya tiro ahaan laba kun oo askari sida la sheegay muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa waxaay muujinayaan murtasaqadan shiishaaniyiinta ah kuwaasi oo lagu qabtay dagaallo ka dhacay gobolka kursag waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa tobannaan ka mid ah muslimiinta rohingya oo lagu dilay miyanmar duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xukuumadda miyanmar ayaa waxay ka dhaceen mandiqad ku taala xuduudda uu dalkaasi la wadaago bangaladesh duqeymaha ayaa waxaa lagu beegsaday dadka muslimiinta ah ee rohingya ee ka baxsanaya dhibaatada iyo xadgudubka ay kala kulmayaan xukuumadda miyanmar dadka la beegsaday ayaa sugayey inay ka gudbaan marinada dhaca xuduudda kala qaybisa miyanmar iyo bangaladesh saddex ka mid ah dadkii kasoo badbaaday duqeymaha ayaa saxaafadda u sheegay in wax ka badan laba boqol oo ruux lagu dilay duqeynta halka goobjooga kale oo mandiqada ku sugnaa uu sheegay in uu indhihiisa ku arkay meydadka ugu yaraan toddobaatan ruux dadka ku dhintay duqeymaha waxaa ku jiray haweeney xaamilo ah oo bilo dhammaysatay waana duqeyntii ugu khasaaraha badnayd ee isbuucyadii u dambeeyey ka dhacda gobolka raakhiin ee horey loo oran jiray arakan ee ku yaala dalka miyanmar aad baad u mahadsantahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waxay ahayd shirka ka socda magaalada ankara ee u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda itoobiya ee xasan gurguurte ku doonayo in uu ku bixiyo badda soomaaliyeed siyaasiyiin murtadiin ah oo xilal ka soo qabtay kooxda riddada ayaa ka digay tallaabadaasi iyaga oo sheegay in gurgurte uu bixinayo badda oo uu itoobiya ku wareejinayo murtad cali yare cali oo guddoomiye ku-xigeen kasoo noqday maamulka ridada ee gobolka banaadir ayaa yidhi ankara ayaa la isugu tagay waxay u badan tahay inuu maanta xasan sheikh bixin doono baddii iyo biyihii soomaaliyeed ee xabashidu kusoo duushay tan waa khiyaano qaran iyo fadeexo hor leh xasan waxaa lagu qanciyey in la siiyey qandaraaska dhismaha dekedda xabashidu dhisan doonto sidoo kale murtad fahad yaasiin taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa bartiisa ekis waxa uu ku soo qoray dadka soomaaliyeed saacadaha soo socda waa inay wadnaha farta ku hayaan oo ay dhegta u taagaan waxaa ka soo yeeri doona shirka ankara ee wadahadalka soomaaliya iyo itoobiya shacabka soomaaliyeed ayaa si aad ah uga falceliyey tallaabada gurgurta ku bixinayo badda iyagoo isweydiinaya waxaa isbedelay haddii uu muuse saxiixo iyo isaga haddii uu xabashada u saxiixo tacliiqaadka ay bixiyeen waxaa ka mid ah qofka koowaad waxa uu leeyahay dulli baadna saarteen ee ilaahay idinku dambeysii kuwiinnii soddon iyo afar sanona xukumayey maanta sowma joogto in dhulkeennii lagu gorgortamayo iyadoo itoobiya iga haysato dhul ka badan saddex boqol oo kun oo kilomitir ah ayuu yidhi maxamuud askari qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay doonista turkidu iyo kan itoobiya waa isugu mid balse kala qaab ayay wax u doonayaan soomaalidu turki waxay u arkaan waddan aan dan yeelan karin shaafi aadan jaamac waxa uu leeyahay cadowgii maalmo kadib walaalka noqday ee xeebta lagu abaalmariyey soomaaliya iyo itoobiya waxaa soo baxa qosol leh ayuu yidhi cabdimaalik cumar axmed kaar qof ay ugu qoran tahay wuxuu leeyahay hadde muxuu xasan soo kordhiyey oo muuse xumeeyey ayuu yidhi qof kale waxa uu leeyahay labada kun shan iyo tobankii jigjiga waxaa soo aaday xasan sheikh iyo mahad salaad waana maalintii uu jaamacadda jigjiga ka jeediyey hadalkii ahaa dhulkan soomaali galbeed inay soomaaliya ku dagaalantay qalad ayay ahayd oo iskoolada soomaaliya ayaa beenna loogu dhigi jiray dhulkanna waxaa leh itoobiya maalintaas ayaa heshiiska baddu soo bilaabmay ayuu yidhi salmo obsiye qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay yaan laga yeelin xasan wax heshiis ah oo itoobiya lala galo dhalinta soomaaliyeed ha kaceen cidina uma maqna ceelna uma qodna garaad maxamed cabdulaahi qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay runtu way qaraadhahay heshiis waxaa jiray uu wasiirka gaashaandhigu saxiixay oo u dhexeeyey itoobiya iyo soomaaliya waxaana ku jiray khayraadka badda ma itoobiya ayaa bad leh marka xasan sheikh ayaa gatay baddaasi jamaal axmed cali qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay in la gado badda la iskuma haysan aniga aan dulaalo baa la isku hayey ayaan darro horay bayna inta caqliga u saaxiibka ahi u ogeyd ayuu hadalkiisa kusoo koobay qof ay ugu qoran tahay mawliid siciid halaale waxa uu leeyahay baddan muuse waa la isticmaalay laakiin arrinta hursan marba meel ka qarxaysa iyo hadallada gabidhaclaynayaba waxay ka imaanayaan xagga xasan sheikh haddii caawa xadgudub dhuleed ka dhanah soomaaliya ay itoobiya samayso asal iyo farac waxaa yeelanaya xasan oo howshan gacan hoose oo qarsoon kula jira xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga intaa
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام
waa hagaagga dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cudwaanka yahuudda suhayb ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad haddii aan egno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin duqaymaha yuhuudda weli sidooda ayay kaga socdaan qidaaca khaza diyaaradaha cadowguna saacadihii lasoo dhaafay waxa ay duqeeyeen xaafada ay ka mid yihiin xaafadda cabasaan ee dhacda magaalada khan yunis sidoo kale duqeymo ayaa waxa ay ka dhaceen mukhayamka albiriij mukhayamka anusayraad oo dhaca bartamaha qidaaca iyo sidoo kale qaybo ka mida rafax tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in shuhadada afartan iyo siddeeddii saace lasoo dhaafay ay gaarayaan ilaa boqol afartan iyo laba ruux halka dhaawacyadu ay yihiin ilaa boqol iyo konton kale antirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxa ay maraysaa soddon iyo sagaal kun siddeed boqol toddoba iyo labaatan ruux halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo laba kun boqol konton iyo toddoba kale in halka haddii aan kaga gudubno xasuuqyada ka dhanka dadka shacabka ah dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin weeraro kala duwan ayay qidaaca ka fuliyeen mid ka mid a weeraradaas faysalo waxaa lagu beegsaday askar yahuud ah oo ku sugnaa xaafadda loo yaqaano talla suldaan ee galbeedka magaalada rafax wuxuu ahaa weerar khanaas ah askar yahuud ah ayayna wax ka soo gaareen sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin magaalada khan yunis waxa ay ku duqeeyeen askar ka tirsan cadowga oo goob isku imaatin ah ku sugnaa waqooyiga magaalada khan yunis duqeymo ka dhacay waxaa lagu beegsaday askar ka tirsan ciidanka sahaainada indhanka kale faysalo waxaa mar kale dib usoo karaar qaatay dadaaladii lagu doonayey in dib loo bilaabo wadahadallada u dhexeeya muqaawamada iyo maamulka gumeystaha yuhuudda khilaaf xogan ayaana waxa uu ka dhex qarxay mas-uuliyiinta ugu sareeya yuhuudda sida yuaf galand oo ku magacaaban wasiirka difaaca iyo benyamin netanyahu oo ra-iisul wasaaraha ah sidoo kale itmaan bin kafiir oo ah nin xag jir ah ah kuna magacaaban wasiirka amniga sahaynada ayaa sheegay in haddii uu dhaco heshiis lala galo kooxaha muqaawamada filistiin uu xukuumadda isaga insixaabi doono marka afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay maamulka gumeystaha yuhuudda wuxuu ku jiray xaalad aad u adag oo gudihiisa ka dhalatay wararkii ugu dambeeyey xaaladda filistiin caaw halkaas ayaan ku hakanina نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna bakool kulan ay barbar socotay dowro sharci ah una dhexeeyey wilaayad islaamiga ah ee bakool iyo beesha garwaale ayaa lagu soo dhammeeyey deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi kulankan waxa uu socday muddo laba iyo toban maalmood ah iyadoo odayaasha iyo waxgaradka beeshaasna sidoo kale duruus ay ku qaadanayeen ugu dambayn beesha garwaale ayaa kulanka waxay ku doorteen nabadoon ku hogaamiya shareecada islaamka gaar ahaan qaybta degta wilaayada bakool sidoo kale bayaan ayaa kulanka ka soo baxay oo lagu caddeeyey qodobadii beesha isku afgarteen sidoo kalena lagu dhammeeyey khilaafaad dhexdooda ahaa ugu horreyn dhegaystayaal waxaad maqli doontaan bayaanka kulankaasi ka soo baxay oo uu goobta ka akhriyey sheekh cabdiraxmaan xabashow الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عبد السلام ولا ليال إلهي بمهد أسكول الله مهد نهانك وبكرنا إلهي هنوا في جاية خير كم بدن مسلمين ندكي بانك مهد يانا إلهي مدينك مهد يانا بعد جاي ما ين مهد إلياني walaayadii makaatiibtae kala duwan ohanay kula qayb gallay shirkanay hogaamiday xaaladan aragdaynoo la qayb qaadat kulankaan hooliya kala handheyti hoolbadan maadaama adduunka ku jarta dalka hata ku jarta maadaama wakhtiga isku gaabinyi mayshaaga faday shirkudhii meelin la eraw arla garwaala khaasatan baargalley meelila eraw kudhii anoo magaagay kan horlahan sheegay cabdiraxmaan habishow li eraw mayba waa shirkaas ka saabsanaya walaayada iyo qabiilka yaan dhahay shirkaas qodobadii ha ku bahi yaa inta ilaahay oo waafajiya ku sheega wakhtiga baasku gaaban nambar kow shirkii sugihaay oo khayrka badanaay may ha ku bahay nambarka koowaad hadleyntii khilaafkii ku dhex jaray beelo dhatiya muddo dheer ee aragday lakadambaawey qaraabagoyka lakahaay layska hamadaay yaa laka hadli hadleyntaas ma in damboytay beeli marki khilaafkii hadlaysatay baadaja ee inis afiida oo ando ayta muslimiinta caalamka laka gumaysadahaayo aragday gaalada gumaadahayta khaasatan yahuudda falastiin gumaysadaasu madaafyada ka garacaas iyo intii lamadah ya andoo aytay beelo marka yaana is afiidi khilaafkii meela ka bahi khilaafkii laka hadli tan kaleed ini dooratay baalli garwaale malaag maamulow ee gobolka bokool degmooyinkii baalli ku deganta maamulow ya baalli meelika dooratay ilaahay rahmaan hay hilkii la qaada ee wallaka dembaawo aakhire adaab laka galaw ilaahay miinkuwaal unuuna saas oo kale ee qiibtiya saddexaad may wahaa beraa qaadasho beelle reer garwaale ku beraa qaadatay gaalada iyo munaafiqiinta iyo murtadiinta iyo mushrikiintaba ee beraqaadashadaas godob ha ku bahi ahayti kitaab alla ha ka bari kelimatu laa ilaaha ila allahu wali reebasi i waliya dadfaraasi yalla ka baradi tan kale ee qodobka kale ha ku bahi shirkaas garab istaag beelle reer garwaal garab taaganta jihaadku ku socda bariga afrika kabaal taaganta naf i maal ee noo dhabna e ini noo dhaba taana ka daree marsan sidaha tab aragahaytan seefogaan garboninka jaranka waayeelkan i waalagan i owlaadan bilaantan antaas ya qodobkii haninku bahi beelle inika garab istaaganta dagaalka ku socda geeska afrika mujaahidiinta ilaahay ka garab taaganta odowka kanaafayaas ya shirkaha ku bati kala safaylan dheeg qodobka kale ha ku bahi digniin beelle ma indigaase ama ugaasidii ama almaaudiinshi ama dhallinyaradii indigaase murtadiintii ku ridaawen beellan ku tabeen ama beelaha walaalaha muslimiinta dhammaan ku tabeen khaasatan beelle reer galwaal rididii ku tabti ilbaabka furinyi inti nafta qarqarada ku kooyas ini tawbasheento murtadiintaas tawbasheenan yaanka baagan waa tahay markana waxaad maqli doontaan nabadoonka cusub ee beesha garwaale nabadoon ibraahim cali xuseen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda asalaam walaalayaal muxaadaro oo ajiiba yabana ninjeedi wakhtigana isku gaabinyi wakhtigii bahanahaay ma yaro hanina kelima eka daray ilaahay inta hanii kulmi ya angna hadiyaan oo nin suurta geli dooridan oo qiimada badan oo fawaa'id yeeta dhowr kitaab sadde kitaabanta laka akhri oo liinqobadi khilaafaadka beella indhahey liinqobadi kabacd maxadda kelmay baan jeediyaane walaayadii inay iska jarta dhowr qiibood oo gobolka leh ka saabsan ee waalaga guud niinla rooga jazaahu lahu alkhayr oo maanta laka dooradi aan oo aha magaaga ibraahim cali xuseen leeraw oo liinka saw tamire may baa rajeeyanaha insha allahu intii khilaafki intii haniinsoodi oo hanii dhaha jari inay oo intan oo ka baabaca ya ilaahay warsadaan subxaanahu wa tacaala oo ka hor qaadna uniin wal yarkii un wal magaagan imtixaanka elanay magaawey ilaahay noo waafajini oo nay mayl raaysu wanaag iyo kheer dadkii baali ka hor qaadna taasaa ilaahay warsadaan insha allahu tan kale may waha akhyaaray may la raayse cadowna haysad ilaahay cadowshay iyo dadka mu'miniinta cadowsho yana haysad marka insha allahu mayba diyaaran aniinaha anti oonay gaalada munun ku obsana oo ku horseenan xoog iyo oonay hantaba kula horseenan may kale diyaaran aniina iyaalka iyo odayaalka sida ilaahay bina inshaag infiruu khifaafa watiqaalan wajaahiduu biamwaalikum anfusikum fii sabiili illaah dadka odayaalka iyo dadka dhallinyarada unu dhan bannaan se gaaladan ku horseenaan micnaha liinku obsana gaala ilaahay baa sheegay ini gaaladan ku obsan falaa takhaafuuhum wakhaafuuna in kuntum mu'miniin akhyaaray antiyoonay diinka ilaahay inkanaan diyaara walangaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allahu warkii anina isku gaabiya wakhtigaba gaaban asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markana waxaad maqli doontaan qaar ka mid a odayaasha beesha garwaale oo iyaguna soo dhoweeyey alxamdu lilaahi wathnaaءu lilaahi uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin sayidina maxamedin walaa aalihi wasaxbihi ajmaciin akhyaaray kolley sahorba mayle raayise akhyaarta gaar ku mid e xaalka insheegan iyo xaaladda hayti wayba maxda isku leh allihina abuuri iyo maxdi le tanglamaad walaayada bakool gabangaabadan yaa iskulahayti kadib kolley tan o la sheegayaa faa'iidooyin weyn yaa kulakulugni faa'iidooyinkaas oo ku mid ah khilaafe beeli dhatiya dilooday in badan mayla raayisa asgagobsi badan ku jari oo la xalliyay malaagii beelle reer garwaala bokool gaar ahaan mayla raayisa degmada xudur anqaabalsanaay meelelka gobadi iyo oo walshal hirey mayla raayisa dhabaata aan ku jarna khilaafkii isuga hayna meeli ka baaba'ay ka dhammaadi ilaahayaa ka mahadsan kadib walaayada bokool yo maxdaas yo angnagaana walaayadaas bokool oo nin suurta geliydi bal ini khilaafaadkaas juhdi badanka biid ilaahay inaan suurta geliy ini mayle raayis guul badanku deeran taasaa horta mayle raayis ankama hadnagaan onuuna dadkii ku faa'iidaysaday khilaafaadkii isugahay inta ku dhammaaday dibdamba mayle raayis wal ha ku adowdo meeno dhibaato ilaahay baniintusniya ilaahay ku rajeeyaan وبالله توفيق الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الحمد لله إلهي أما هدلي إلهي أوني توي نوويري داد أوني توي مسلمين إلهي أسي أما هدلي كدب ما يبقى ما حد نغاني ولا يدب بقول أو نين قبن قابل ميلين قبيل رير قروالا oo deegaanka oo lakaqobadiina oo deegaanka baargeley giibkumad ee iina oo dowladaas lakaqobadi iyo shir oo isbarbar dhikan waxyaalo badan iina laku faa'iidi khilaafaad badan oonay taway beelan dhahey iina lakaxali dad badan oo oonay taway dhahayaali cadaawo badan muddo badan ha dhahayaali meelin eed ilinkaxaliyey oo khilaaf joo lakadaaway may kale madnamadii oo tolkii gadaashay may kale meelase oonay taway kadhiyey oo beele oo linka doori malaag oonay tooy oo beele maamulow oo magaashayna la eraw lankaasay oo beele maamulow malaag ee ibraahim cali xuseen allaha kaweel usuni dad oonay tooy lan cadaalad ee qabiisay in cadaalad falaw allihii kaweele oo iski hiraw muslimiinta intiiba oonay tooy use oo maamul in iya oo malaag in iy ood iski hiraayo anshaltibiyaan allihii kaweele oo cadaalad ee lan oonay tooy walaayada islaamka iyo onaytoy qabiilka iska hiraayo allihii kaweelo oo ka hor qaadaw diinka islaamka ka hormariyaw maslahadio adduunya iyo onay maslahadio aakhirin aan hor qaadaw asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaan dhegaystayaal idiinsoo gudbin doonaa kelimadda waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan uu kulankaasi ka jeediyey islamarkaana uu beesha kula dardaarmay bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri addunya waddiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد حمد الله سبحانه وتعالى محدنق إلهي كدب ويبان محدنقان بيلا ريرقر والي ميلكستي الروقد دل يدبد جزاهم الله غير الجزاء runtii may wahaan beel ciidan qiimo badan waay oo beelaha soomaaliyeed kumid e wanaag iyo kheerka iyo has ajiibowka iyo gowli walaayisiinka weertay siinfadeedin haku qiibgal iyo qaabka mana dhegeysiga wanaagsanay dadka inta roogaan iyo dadka meel kasta roogaan iyona barnaamijkan ha hambalyeeyan oo yoona kula socdeen teleefonka iyo meel walba iyo seewalanjaran iyo dhegdiyo dadbanayd yoona way balana jazaakum allahu khayran waylana abshiruu bilkhayr insha allah khayrka bashaaraysada midnimaka bashaaraysada jazaakum allahu khayr aljaza allahu akbar mahadnagaas kadib runtii dadkii howlwadaanada haayeen maamuladii degmooyinka gobolka bakool oo runtii yoona may waa dowladu agaasimaayeen jazaahum allahu khayr aljaza walana anka horeeyey waaligii hodoor waaligii tiyoglow yaniila roogan hadda jazaahum allahu khayr aljaza walana intaas kadib walaalayaal maylay fada insha allahu taala lama qodob in ana galo oo dardaaran ah intii aan andeerna ka hor way ballanaa malaagi beelo suldaan guuda lato oo jamiici wilaayaad ah koley sida la ogi baa'i bokoola degaas suldaan guud oo abdiraxmaan habashow laarawa odayng ee hadda hadalaay jazaahu allahu khayr aljaza kadibna may waa wilaayada baayna wakiila aan rooga ama ugaas aan rooga gobolka bakoolna may waa ugaas oo dhammaystiran yalanqobadi may ballanaa insha allahu tabaaraka wa tacaala haddii una anna wilaaya islaamiga bakool mayba siinku aqbalnay malaagi isan hadooraten ee gobolka bakool siinka qaabilsanaay siinku aqbalnay in una la shaqayno ilaahay dartis inan la shaqayno si cadaalad ee hufunaan len una garab an siina iyo diyaarangan insha allahu tacaala watacaawanu cala albiri wataqwa iyo ilaahay arri wanaag iyo kheerka in iska kaalmayn walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan gardari iyo dulmi iyo iyo may wax humaan iyo dembi iska kaalmayaan insha allahu tacaala antiiba usa kitaabka ilaahay ka toosinyi jazaahu llahu khayra jazaa garabaan ana golahaynu qabadiina koley insha allahu tacaala oo gobolka bakool iyo haddaha ka biiri wayba insha allahu tacaala way ballanaa wanaag iyo kheerkii muslimiinta gaziyaadii nagoy ilaahay idin shay daras wanaagkii maanaa umuto inshaani nagoy insha allahu tacaala taas intaasaan ka gudbi qodobka kale walaalayaal sidiisan ogsantiin soomaaliya ka noolnuna hadda ama gaar ahaan bariga afrika gaar ahaan soomaaliya rog soomaali gaala cadaan iyo madoow iyo hakaduuli diintaanol hakaduuli dalkikaanol hakaduuli sharafteen iyo cirdigeennol hakaduuli gaaladaas taas ee waa tan hadda niinjarta meelin una hadda roogin hudur meegan jarta baargaley soddon kilomitira niinjarta gaala etoobiyaan ee axmaare ee injiree ee yaa fadhiya hooga ka haysata marka walaalayaal siraaca iyo loolanka ku socda bariga afrika bayaanka hadda suldaanka akhriyaa yaka jarti in beela garab angata garab sulunta ballantiyaaq isan qaadan in isan ku dhabaytaan islaamka dhinnigikin lahan ku galn diyaarangatina islaamka in dhinnigiin lahan ku galna hortaba islaamka dhinnigikin malanku koyanna cadow mahan ku talaabsadaana laakiin ooka taariikhda labaatan iyo kow ata bilo muxaram kun afar boqol afartan iyo li mayka ballagnay allah kitaab shay uuna noo dhahayo waana difacan oo cadowga ilahay ku difacan taas kole insha allahu tacaala bayaanka qodobada isan hasaartanga ku mid haaytay in laku dhabeeyo ballantiyahaaydi la galay ee kitaabka ilaahay halka midooy walkala ma jara beer hal in faloy maka jarta wal hal isioy maka jarta kitaabka allah subxaanahu wa taala una dhonga maanan in dhahoy jazaakum allahu khayran qodobkaasna dardaarmaan maysiina dardaarmay walaalayaal qodobada isan hasaartagna ku mid haaytay khilaafka iyadaan dhib badin khilaafka waqti hadda iskhilaafnaan waa may rooga taas ma waqti una dhateen iskama shuulnaan la rooge may roog dad madag laku kufadhaaday lugo dhulku kutumhayo ana ogda yaa gaaladaas isku kiinaga lambaahanyima waqti una hadda dhateen isku qabsadaan ma roog alkhilaafu sharun yaa arjari cabdullahi ibnu mascuud radiallahu canhu saxaabiga qiimaha badnaay ilaahay subxaana wa tacaalana may leey khilaafka siis may laku dheefe may faa'iidaa laku hale khilaaf wal burburan hayna masheeno wal lugooyin hayna masheeno walaaloo galbisha isdeero shal goho walan hayna mukoyo horumar marka deerow muslimiinta oo iska duuban oo midaysan welijo gaalo makroyna fi taariikh gaalo ku guulaysta maya sheegn laakiin kullamaa un iskhilaafnaan markaas may naqdaan burburaan ilaahay may leey walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum andoodan dhatingna iskhilaafteen haye haddii dhii may nala iskhilaaf may la nagde ilaahay may eray fatafshaluu watadhaba riixukum awoodinga baabaasa waana fashil maasan marka insha allahu tacaala gaaladaas may lambaahanya un midownan gaaladaas inuna midownan jazaakum allahu khayra jazaa taasna koley dardaarmaan midnimada beela geeka deerti oo isanba hadda sheegasano ku hadlaaseen ugaaskii bakool dhimanaayay hadda la dhammaystiray la doori suldaankii guudna lamadii jaanib ndhahay way ballanaa maysiin dardaarmaana isku duubnaasho iyo midnimo iyo walaaltinimo reer muwaafaq maylare du'aa ku dhonyiin maaban baahan an do'ayow man baahan boob muwaafaqii reer mukhaalafan maylari inkaarba man baahan sibaka ankaarnyiin mana maanija saasu marka mayba insha allahu tacaala geeka maylan baahan yaha kitaabka ilaahay korlanka kaya may bahka gebagabaayey sida beelan hambalyayti oo yahan dhawayti onuuna maanaa insha han dhawaayane walaalaha muslimiinta meel kastiyoo roogaan mujaahidiinta nasriga iyo guulo ilaahay sii jazahum allahu khayra jazaa ilaahay nin ballaariyalana mayba intan ku dacayane dadka muslimiinta ee gaar ahaan shacabka falastiin ee muslimiinta ee gaalada ha suuqayd ilaahayow dulmuga ku dulqaad ilaahayow yahuud baabi'i ilaahayow ha suuka rid ilaahayow rushir hashka rid ilaahayow adiga amakin hoorsana yahuudi iyo dabadhilafyaalka haang marka maanaa dadka muslimiintaee dhiig jooka ganacsada kuraastiyo ka fadhi qorsho ku dul fadhiyo madahdii aan lanaa gaala marka maanaha koo gaamiyan ilaahayow ha suuq ilaahayow dhulka lagoy kolley maadaama suldaankii hortaba doornaayay roogii wilaayadka dhan dhahay haddana doorateen wakiilkii gobolka bakool ama ugaaskii gobolka bakool ama se ingordow insha allahu tacaala way ballana malaaga ha surmooy may baka wareejiyaana insha allahu tacaala goro iyo booshyey iyo kitaab qur-aankii kitaab qur-aanka horta kaw allahu akbar allahu akbar kitaab qur-aankan marka ya dadka laka maamule kan laka shalbahaw kan ilaahay haniin dejiyeyu kan un mana maslahaden adduunya aakhara ka jartu garwaalo walaada ka hogaamiyaas mayo kitaab qur-aankan allah subxaana wa tacaala kitaabkan markun ilaaliyo man baahna gaalatan hadda ka kaadiyahayta gubahayt ma laku difac malan baahna gorigii laku difaadi kan laku difac bade allahu akbar allahu akbar odaygiin hadda doorateen waa koo oriji haysada isagna maylan baahanya in laka daydo garab yolosiyo kaalma lagana farto shileedia maylare faara biyasma foolma dhagaas garab halagnagadooy insha allahu tacaala halagna seehiyoy wali marka mana dhaliil isku gobadaa khilaafka maylaraa insha allahu taala hal isku ilaaliyo jazaakum allahu khayra jazaa intaasa kelimadaha ka gabagabaayaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق wahagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaanu ku soo gebagabinaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu